wuxuu ka dhacay magaalada trolhetan ee dhacda gobolka vestry utland dalka sweden anigu waxaan deganahay magaalada fenishbury waxay isku jiraan shan iyo toban daqiiqo laakiin waa laba kamuun ama laba magaalo laba degmo oo isku shaqaa weye waxaan daawaday t v-ga oo waxaan la xiriiray dad badan oo soomaaliya oo deegaanka degan waxay ii xaqiijiyeen in uu dhibka ka dhacay iskuolka oo ahaa iskuol aad dad soomaaliya ay u dhigtaan nin wata toorey inuu weeraray oo xagga booliiska ay ku sheegeen iyo tviyada sheegeen inuu ahaa nin sarqaansan ninkaas wuxuu marka dhaawacay afar qof oo ciyaal ah iyo hal macalin oo la yidhi waa uu dhintay isla markii ninkii ma una fakan booliisku waa ay dhaawaceen waana la qabtay sida uu wararka igu soo gaarayaan hadda marka ninka weerarka geystay boolisku may dhaawaceen mise wuu geeriyooday ninkaasina kii weerarka soo qaaday waa gartay marka waxaad iga warrantaa bal iskuolkan iskuolkan weerarka uu ku qaaday wiilkan dhalinyarada ah bal waa iskuol noocee ah bal haddaad sharaxdo ama sifa aad ka bixiso maxamed iskuolku waa iskuol dugsi hoose dhexe sida ay soomaalidu u taqaano waxaanu ku yaalaa magaalada trolhetan waxa uu ku yaalaa xaafad ay inta badan degan yihiin dadka ajaanab ajaanibiga ah ama soogolootiga ah ay u badan tahay dadka soomaalida carabta kosovo iyo albanianka iskuolka majority dadka tirada badan ee dhigtaa waxay u badan yihiin dadkaas dalalkaas ka yimid ninkanna sida la xaqiijiyo warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya cidda uu dhashay dadka qaar waxay leeyihin waa swedish qaar waxay leeyihin waa ajanabi laakiin dib baan kasoo sheegi doonaa cidda oo u dhashay iyo dalka uu kasoo jeedo qofkaasi markii wararka xaqiiqada la gaaro sababtoo ah waxaa lagu jiraa hadda xilli baaritaan iyo xilli hubin sababaha dhacay jaraaidka dalkan lagu afka dheer ee afton blasliga wuxuu qoray inay booliiska booqdeen adresskiisa uu kuleeyahay magaalada trton qofka wafkiisa waa gartay waxaad markaa ka warantaa telefishinada bal haddaad isha la raacday bal qofkani ilaa iyo hadda ma lasoo bandhigay muuqaal ahaan ma soo bandhigayaan telefishinada dalka sweden gaar ahaan magaalada ad joogto maya caado waxa u ah dalka sweden ilaa waxa la baaro ama dembiga la baaro lama soo bandhigo laakiin xitaa dhaawaca lama soo bandhigin oo kulli qoraal iyo ambalaasyada iyo booliiska unbaa daawanaysaa waana dhaqanka dalka sweden taas markaa fiiriso marka ilaa iyo hadda maxaa la hadal hayaa sababta ka dambaysa in qofkan uu weerar ku qaado iskuol ay caruur yaryar dhigtaan oo da-dooda aada u yar tahay in uu weeraro ilaa hadda telefishinadu ma ka hadlaya booliska dalka war xaqi war xaqiiqa oo dhaba lagama hayo laakiin warka ugu dhow waxa weeye keliya inuu ahaa qof daraagaysan ama sarqaansan hadba siday soomaalidu utaqaan waxaad maxamed carabka ku dhufatay in qof in iskuolkaasi dadka dhigtaa ay u badan yihiin dad soo galooti ah soomaalina ay ku jirto dadka ilaa hadda dhibaatada ay soo gaartay ma ku jiraan dad soomaaliya ha oo waxaa lii xaqiijiyey wiil kow iyo toban jir ah oo dhaawac culusi uu kasoo gaaray dhinaca bidix ee kelida sida la ii sheegay mar aan la xiriiray habarirtiis hooyadiisna telefoonka waa ii suurtoobi waaye mar aan la xiriiray habarirtiis waxay ii sheegtay oo iga qabatay telefoonka in ayna wax wara ka hayn inuu dhintay iyo inuu nool yahay qaliinna uu ku jiro ay fadhiyaan isbitaalka siday kugu suura gashay inaad la xiriirto waalidka dhalay wiilkaa soomaaliga ee ku dhaawacmay weerarka iskuolka ka dhacay
nasro oo habarirtiisa ayaan la hadlay telefoon kula hadlay oo aan aqoon u leeyahay aniga axmed waa gartay marka bal waxaad ka warantaa ilaa iyo hadda ilaa iyo hadda afar qof oo la xaqiijiyay sida aad sheegtay dadku markaad fiiriso magaalada degan iyo waalidiinta dabcan mar haddii iskuol uu weerar ka dhaco waalidiin fara badan oo carruurtooda iskuullada ay jiraan way walwalayaan ilaa iyo hadda maxay soo bandhigayaan telefishinada dalka oo walaaca ay muujinayaan dadka waalidiinta ah ee carruurtooda iskuolkaasi tegayeen maxay tahay waa dhab dadka soomaalida khaasatan oo aniga xiriir kala gaduwan la sameeyey inay iskuolka hor dhoobnaayeen ay faker badan ka qabaan dhib ka gaaray dadka ardayda ah ee waxba aan galabsan ee dhalinyarada yaryar ah weliba aada u daayar kulli dadku waxay ku yaaceen iskuullada xitaa hadda magaaladan fenishbury ee aan deganahay dhammaan waalidiintu saaka waxay wadaadeen iskuulladii oo ardaydii kasoo kaxaystay waxaad iga warantaa marka laga soo tago qofka soomaaliga ah macalinka dhintay iyo labada qof ee kale dhaawaca ah iyagu ma la xaqiijiyey waddanka ay u dhasheen ma swedish wa mise waa dad ajnabi ah warar aan la xaqiijin waxay sheegayaan in dadka kale ee dhaawacmay ee saddexda ah ee ka sooma ka soomaaliga ayaa afar ku ah dadka dhaawacmay ee saddexda ah waxaa lii xaqiijiyey inay ahayeen dad kasoo jeeda dalalka carabta waa gartay macalinka geeriyoodana sidoo kale waxaa lii sheegay isagana inuu kasoo jeedo dalalka carabta